wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay kulan lagu tashanaya istaraatiijiyadda iyo horumarinta bahda cadaaladda kulankan ayaa waxaa goobjoog ahaa xogayaha guud ee wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya hay-adaha dowladda soomaaliya iyo bulshada rayidka xogayaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda federaalk soomaaliya mudane faysal aadan iyo kaafiya neeleeye agaasimaha ugaxda qorsheynta wasaaradda cadaaladda ayaa si wada jir ah ugu warbixiya muhiimadda kulanka waxaa runtii noo qabsoomayaa wejigii labaad ee la tashiga ee istaraatiijiyada ee bahda cadaaladda oo muddo ku dhowaad lix bilooda soo socotay oo dhal dadkoo dhan waddankoo dhan laga qabanayay process dheer bay soo martay sida agaasimaha waaxda qorsheyntu ay ka sheekaysay may sanadkan bay ahayd markii la dahafuray kulan ballaaran oo aada u weyn oo dhammaan hoggaanka qaybaha kala gedisan ee bahda cadaaladdu ay ka soo qayb galeen taasoo saddex beri oo ballaaran oo lagu jihaynayay istaraatiijiya samayntan waxaa ku xigay kulamo kala gedisan oo bulshada qaybeeda kala gedisan oo isla wakhtiga ah xamar gudihiisa ka dhacay kadib waxaa ku xigay in dhammaan dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka xarumahooda la wada tegay iyo magaalooyinka ugu waaweyn taasoo la tashiyo ballaaran oo bulshada qaybaheeda kala gedisan si waxa soo baxaa iyo natiijada soo baxda ay u noqoto natiijo ka wada turjumaysa bahyooyinka iyo talada iyo maxaan idhahdaa hey sida la rabo in loo qaabeeyo ama loo reform gareeyo hay-adaha cadaaladda dalka baahiyo badanaa soo baxeen oo bahda cadaaladda marka kadib haddana wejigii labaada hadda galnay gobolladan kasoo bilawna wejigii labaad xamar kumaanaan bilaabin xamaraan ku gabagabeyneynaa maalin kasta saddex maalinaa lala kulmaa dadweynaha maalin kastana waxaa lala kulmaa marka xamar la joogo soddon qofood soddonkaas qof waxay isugu jiraan shan iyo toban qof oo institutionada dowlad ku socda iyo shan iyo toban qof oo ka socdaan bulshada dhinaceeda kale si loo helo aaraa ama aragtiyada baahiyaha cadaaladda ee dalka istaraatiijiyadana waa qorshaheeda waxaa waaye laba kun labaatan labaatan shanta inay bilaabato ilaa laba kun iyo soddonka kulankan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta qorshayaasha adeegyada cadaaladda xukuumadda dowladda federaalk soomaaliya